asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhudaa waxay idin soo gudbinaysaa darsigii lixaad ee kitaabka
bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm ala nabiyina muxamadi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaqulu nadim raximah llahu tacaala babun fi nawahi salaa xakum nawahi lsalaati tanakarat sadl wsabl naqrat alghirbani kafun lishacrin uma thawbin rafcuna basra laclى gaayat lkhusraani wafamun yuqaطى uma kashfuka caatiqan iqcaau kalbin nazlat lbucraani uma iftiraashu sabci lubsu muxaramin watalafut lcaynayni fi rawagaani man yafcal innahya almuxarama aasimun lakin tasixu salaatuhu bibayaani haakum hooya buu yidhi nawaahiya kuwa la reebay oo lisalaati salaada u sugnaaday nawaahidaasoo tanakarad inkirantay yani sharciguu inkiray markaana inkirantay sadlun weeye nawaahidii hiya iyadu sadlun waa maradoo laysku marmaro wa sablun iyo maradoo anqowga laga hoosaysiye naqrat alghirbaani tukaha kawintiisa oo kale waay tukaha kawintiisa markuu macnaha waxba cabay kafun weeye reebid lishacrin tin la reebo uma kadibna thawbin maro la reebo rafcunaa weeye kor u qaadideenna basaran aan arag kor u qaadno rafcunaa qaadideenna weeye basaran aan arag qaadno liaclaa xagga sare aan u qaadno gaayat lkhusraani hiya iyadu gaayat lkhusraani khasaaro meeshai ugu dambaysa wey khasaaro yoolkii iyo meesha ugu dambaysa wey wafamu weeye nawaahidii af oo yuqataa la daboolayo uma haddana kadibna kashfuka faydidaada way caatiqan aada garab faydo iqcaau kalbin eyga qaab fadhigiisa wey qaabka eyga u fadhiisto kale aad u fadhiisto naslat lbucraani geela sida uu macnaha u arunto ama uu u fadhiistoo kale inaad u fadhiisato uma kadibna iftiraashu sabci ay sabci wey duurjoogta iyadana qaabka ay lugaha u goglato ama jenyaha u goglato oo kale inaad u goglato lubsu muxaramin weeye shay la xaaraameeyey xidhashadiisa dhar xaaraam xidhashadiisu ay tahay wa talafutul caynayni weye labada indhood milicsigooda fi rawaqaani dhinacyo eegidda dhexdeeda ay milicsadaan man yafcal ruuxii sameeya buu yidhi annahya wixii la reebay almuxarama ee la xaaraameeyey aasimun waa mid dembiila ah laakiin warkase lagu noqoye tasixu way asaxaysaa salaatu salaadiisu way asixi bibayaanin cadayn sababteed macnaha yani waa la cadeey arrin cad wey meeshan wuxuu ka gudagalay mualifku uu ka hadlayaa waxyaalaha la xarimay oo shaaricu diiday oon la ogoleyn salaada dhexdeeda salaada la dhexdeeda waxyaalaha reeba wuxuu yidhi wuu tiriyey iga hooya buu yidhi iga qaata macnaha waata iyadoo diyaarsan kow wuxuu yidhi waa sadlun sadliga waxaa la yidhaahdaa sida uu leeyahay ibnu lasiir fi kitaabihi annihaaya fi qariib alxadiid wuxuu leeyahay waa an yaltaxifa bithawbihi wayudkhila yadayhi min daakhil waa inuu marada isku marmaro labadii gacmoodna uu gudaha geliyo saasaa la yidhahdaa buu leeyahy yacni wax weeyaan jidhkii waxaad ku marmaraysaa maro go' baad ku marmaraysaa labadii gacmoodna gudahay ku jiraan oo maradii aad jidhka ku marmartay bay ka hooseeyaan sidaas in la sameeyo ayaa la yidhaahdaa sadliga la yidhahda sidaa marka la yidhahdo waxay isku macno noqonayaan ijtimaal asamaa ijtimaal asamaa day xadiis kusoo arortoo kale isku macno noqonaya ayib ibnu asiir wuxuu leeyahay yahuuddaa la samayn jirta sida yahuuddaasaa yeeli jirtay markaasaa laga reebay muslimiinta laga reebay markay tukanayan inay saa yeelaan cilladu marka waxay noqonaysaa tashabuh iyo isu ekeysiin gaalo in laisu ekeysiya laga cararayo lanna tashabuha gaalada laisu ekeysiiyo yani min maqaasidi shariicay ka mid tahay reebidiisa in ummadda laga reebo ayib waxaa kaloo leeyahy ibn athir waxaa kaloo suudhiic la dhahaa buy oo culimada qaarkood ay ku sheegeen sadliga waxay ku sheegeen an yadaca wasata alizaari calaa ra'sihi wayursila طarafayhi can yamiinihi wa shimaalihi min gayri an yajcalahuma calaa katifayhi yacni waxa weeyaan hoos guntigiisii uu qabay iyo intuu furo ruux buu hoos guntiga kala barhkiisa wuxuu saarayaa madaxa madaxuu saaraya kadibna labadii fiidood ama labadii daraf ee marada buu labada garab ka kala siidaynaya midna dhanka bidixda midigta midna dhanka bidixda garbihiina waa banaananaya bimacnaa maradii gu-i oo inta madaxa la saaray fiidna ay xagga gacanta midig aaday fiidna ay gacanta bidix aaday garbihiina bannaan yihiin sidaana culimada qaar baa ku sheega sadliga adiga midaad tidhahdaba sadliga waxyaalaha la diiday buu ka mid yahay marka salaada lagu jiro abu hurayra xadiiskiisa warinaya fi sunan wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yihi nahaa can sadli nabigu sal lay slam sadliga wuu reebay saas maana ayib sadligu waa macnahaas arrinta labaad ee uu la reebay salaada marka lagu jiro waa sablun sabligu waa tii aan garanayneo waa jaru thawbi taxta alkacbayn marada inaad jiido anqawyada hoostooda inaad anqawga ka hoos mariso hadduu sarwaal yahay qamiis yahay maxawis yahay wuxuu dooni ahaado yacni qayd aad guntantahay ha ahaado wixii anqawga ka hoos mara waa nahyi salaada dhexdeedana waa nahyiyo waa la reebay salaada markaan lagu jirinna waa manhi waay saas maanaa waxaa kutusaya xadiidkii nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh yani buhari muslim ay soo saareen min xadiidi ibni cumar laa yandur allahu ila man jara sawbahu khuyalaa ilaahay ma fiiriyo ninkii maradiisa u jiida oo dhulka ugu jiida xaraga kibir daraaddeed xadiiskii kale waylun lilcaqaabi min annaar xataa haddayna xaraga kibir ahayn inaad marada aanquwa ka hoos marisaaba naar aba oo naar kugu sabab noqonaysa ayib marka lama ogola oo waa manhi oo macnaha waxa weeyaan ismi iyo dembi baad ku jirtaa adigoo salaadii ku jiraad haddana ismi lagu qoray xadiiska odhanaya xadiis baa jira cumar inu sunan abi daawuud ku yaallo oo odhanaya salaad ma laha ruuxii maradiisa aanqowa ka hoos mariya waa daciif si ahaanteeday manhi u tahay laakiin salaaddii inay ku burayso xadiiskeedu iyada waa daciif ayib naqrat alghirbaani waxaa laga wadaa inuu ruuxu markuu sujuudayo uusan sujuudda ku xasilin ee intuu sida tukaha iyo shimbiraha oo kale markay biyaha cabayaan oo adiga arkay intay afka ku gujiyaan bay kala soo boodaan sooma intay afka qub ka siiyaan oo ku gujiyaan bay markaa haddana kasoo ka soo boodaan haddana way ku celiyaan qub haddana way kala soo boodaan waxaa la yidhahdaa yani yani naqratu alguraab baa la yidhahdaa naqrat lquraab hirbaanka iyo quraabka waa isku mid waa tukaha tukaha wey macnaha marka isaga caamku ah shimbiruhu kaleetona waa lamid in badan oo ka mid a macnaha xadiidkeedu wuxuu kusoo arooray fi sunan can cabdiraxmaan ibni shibli baa laga warinayaa wuxuu ihi nebigu nahaa can can naqrati alguraab tukaha kawintiisa iyo sida uu biyaha cabo kale ruuxu inuu u sujuudo sujuudda ku xasili waayo nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bimacnaa waxaa la doonayaa sujuudda in lagu xasilo waa kaa soo marnay rudifat bilitminaani soomana soo marin tuma'niinada sujuudda marka laga tago waxay noqonaysaa yani naqra ka naqrati lquraab bay noqonaysaa qubun intaad wajee dhul ku dhufato kala soo boodo salaadda waa ku buraysaa macana xadiidkaasi waa xadiis saxiixa shawaahidna waleh ayib ta saddexaad weeye ta afraad wuxuu ka dhigay kafun lishacrin uma thawbin hal mid ba isleeyihin salaada markaad ku jirto lama doonayo timahaagu hadday soo raaracsamaan oo dhulka yimaadaan ama maradii gu-i iyo wixii aad qabtay qaar ka mida intuu soo raaracsama hadduu dhulka yimaado inaad celceliso lama rabo faraaga qad timaha dhulka soo gaari kara bimacnaa ruuxu markuu sujuudsan yahay carabtu timaha way sii daysan jireen xataa rag war marka qaarkood waxay gaari jireen garbaha war marka qaarkood dhegta hoosteeda markuu sujuudsan yahay marka timihiibaa dhinacyaha intay ka soo daataan bay dhulka soo gaari jireen markaad sujuudsan tahay marka inaad timihii celceliso lama ogola kadalika maradaad qabto cimaamadaad qabtaa dhulkii bay soo gaadhay ha celcelini go-baad huwan tahay dhulkiibuu yimid ha celelin dhaaf faraaga qat saasaa macnaha laga wadaa ayib waana khada dad badani ay macnaha wax weeye aan aqoonba ulahayn xadiidkiisa waxaa warinaya ibn cabbaas baa warinaya fi saxiixayn bukhaari muslim baa soo saaray wuxuu leeyahay amara nabiyu sal lay wasalam an yas- an yusjada cala sabcati acdaa aman an yasjuda cala sabcati acdaa ruuxu inuu toddoba xubnood ku sujuudu nabigu amray walaa yakufu shacran walaa thawba marana inuusan reebin tinna inuusan reebin inuusan dumin oo dib u celinin seeda inuu daayla doonay ayib meeshaasi marka waxay haysataa dad badanoo waxaad arkaysaa markay salaada soo galayaan saraawiishoodoo dheerdheeraydoo marka hore dhulka xaaqaysa markay salaada soo galahayaan laalaabahayoo kor u celinaya waa nahyi lama ogola oo dee haddii sideedii loo daayo oo ay anqab ka hoosiisana waa dembi haddaad soo laalaabtood kor usoo laalaabtana waa dembi xaggeen la aadi marka meel aad aada ma jirto laanna waa khalad markii hore soo gashay wa markii horean raba inaad soo gaabsato marada soo gaabsato laakiin salaad baan galahaya waan laalaabanahaya hadhow salaadda manka markaan ka baxana waan fidsanahaya oo waan tegahaya uma ilahi waad khayaamaysa salaad markaad ku jirtana waa khaldan tahay arrintan waa khaldanta salaada khaarijkeedana waa khaldanta haddaad laabtayna xadiis baa ku haysto nahyi baa ku haysta haddaad sii daysood faraha ka qaadana nahyi baa ku haysta sooma haddaad sii daysana xadiiska horaha ku haysto sabliga haddaad laalaabtana xadiiskana ku haysta saas way macna ayib wuxuu yidhi markaa kadib uma thawbin rafcunaa basaran liaclaa gaayat lkhusraani intaana wuxuu ula jeedaa salaada markuu ruuxu ku jiro looma ogola inuu kor fiiriyo samada inuu fiiriyo ama korkaaba inuu fiiriyo waxaa la doonayaa indhihiisu meesha uu ku sujuudsan yahay inay fiiriyaan inuu ka laliyo lama rabo fuqahada qaarkood baa qaba xadiisna waa kusoo arooray meesha hortiisa inuu fiirin karayo xadiidkii waxaa loo daliishadaa nabigu sal lay wasalam isagoo salaad tukanaya uu shayga laaci jiray xadiiska fi saxiix buhaari adiga waxa weeyaan inaad meeshaad ku sujisan tahay fiiriso iyo inaad hortaada fiiriso mooyaane laakiin hor inaad fiiriso laguma ogola xadiidkeedana waxaa soo saaray saxiix muslimka ku yaalla min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uri sal lay slam layantahiyana aqwaaman can rafci as- absaarihim cinda ducaai fi salaa ila samaa aw latukhtafanna awsaaruhum dad way daynayaan indhaha ay kor u taagayaan salaada dhexeeda markay ducaysanayaan xagga sare iyo samada ay u taagayaan ama hadday dayn waayaan indhahooda waa la dafi buu nabigu uri sal lay slam saas mana indhaha lagaa dafi oo lagaa qaadan way macnaha marka waa arrin iyadana khalad ah wey ayib khushuucdii salaada wax yeelaysa waxaa kaleeto iyadana tod lixaad oo uu yidhi wa salaada dhexeeda lama ogola famun yuqataa afka in la daboolo iyadana waxaa kutusaya xadiidkii abu hurayra hadda aynu soo sheegnay xadiiskii abu hurayra baabka u horeeyey aynu soo sheegnay ee sunanka ku yimid nahaa can isadli wa an yuqatiya arajulu famahu nebigu wuxuu reebay marada in laysku marmaro iyo ninku inuu ruuxu inuu daboolo afkiisa yacni inaad maskaraad iska dhigto oo afka aad duuduubato oo afka dadato taasaa laga wadaa lama ogola salaada haddaad ku jirto macnaha ayib uma kashfuka caafiqan waa midda toddobaad shayga toddobaad ee lama ogoleen salaada dhexdooda inaad garab kafaydo xadiidkeeda abu hurayra soo saaray fi saxiixayn abu hurayra wariyey fi saxiixayn nabigu wuxu uri sal lay slam laa yusalli axadukum fi thawbi alwaaxidi laysa calaa caatiqihi minhu shay midkiin yuusan hal mara a ku tukanin maradaasoo aynan garbihiisa waxba ka saarnayn mara uun inta kale laakiin garbihii qaawan yihiin yuusan ku tukanin buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka culimada qaar baa qabta haddii garbaha la deli waayo salaaduba ina inaynan asaxaynin almuhim waxa weeye waxaa la diidan yahay dadka qaarkood baa salaada markay tukanayaan iska fududayso khaasatan markii masaajidka la soo aadayay dadku si way usoo yara labistaan laakiin markay guryahoodii ku tukanayaan mid baa macawis keliyaba isaga tukanba qanoorihiisii o dhan waa iska qaaway wuxuu leeyahy alcawratu maa bayna asurati waalrukba wixii kale waxuba iska haystaaba inaan garbaha waa in la dado ama funaana adiga xidho ama macnaa waxa weye shay kaleeto saar garbaha leanna waxaa la doonaya ilaahay markaad hor taagan tahay subxana wa tacaala inaad labis fiican ku hor istaagto khuduu ziinatakum cinda kulli masjid bu ilahi subxana wa tacala mar kastood tukanaysaan yani quruxdiina qaata baa layihi subxana wa tacala qurux inaad ilahay ku hor istaagta la doonaya ayib taana waa mid ah oo garabka qaawintiisa wey iqcaau kalbin buu midda sideedaad ka dhigay qaabka eyga oo kaleeto in loo fadhiisto eygu soo u fadhiisto xadiidkeeda waxaa soo saaray axmed waan xadiid sugan oo saxiixa bishawaahidihi wuxuu yihi naha can aliqcaa nebigu wuxuu reebay al- can aliqcaa yani fadhiyeeyeynta fadhi yani waxa wey eyga fadhigiisa fadhiyeeyeynta maana qaabka eyga u fadhiisto oo kale in loo fadhiisto ayuu nebigu reebay sal alay wasalam ayib iqcaaga laba macnu leeyahy iqcaaga soo arooray laba macnu leeyahy mid waa suganye oo waa la samayn karaa oo waa labada sujuudood dhexdooda fadhiga ah baa la loo fadhiistaa waxaana weeyaan labadaada lugood intaad farahooda dhulka dhigto ood cidhbaha taagto cidhbaha korkooda inaad ku fadhiisato ood baryaha saarto taa waxaa la yidhahdaa waa iqcaa mashruuca fii saxiixi muslim buuna xadiidkiisa ku yaalla iqcaaga labaad ee midka eyga oo kale ah ee shaaricu diiday ee la diiday salaada dhexeeda in loo fadhiisto oo kan hadda uu ka hadlayo wadaadku ah ama sheekhu ka hadlayo waxa weeyaan inaad labada baryood dhulka saarto labadii gacmoodna aad dhinacyaha dhigto labadii lugoodna meesha lagu istaago ee dhanka cad ah aad dhulka saartood sidai adoo taagan oo kale ka dhigto labadii lowna aad kor u taagto bimacnaa hadda sis uma fadhiyo sidaa hadda aan u fadhiyo adoo dhulka ugu fadhiistay oo kale wey labadii la gacmoodna dhinacyaha dhigay eyga u fiirso markuu fadhiisanayo intuu gadaal gadaal usoo fadhiisto oo dabada ku fadhiisto jeeyahana uu dhinacyaha dhigto buu labada lugood ee dambana intuu taago buu lawyihii kor u taagan yihiin lugihiina dhulkay hayaan soo saas ma iqcaaun ka iqcaai lkalbi wey looma fadhiisto saas oo kale iqcaaga noocaasoo kale waa muxaram xadiiska nabiga sal lay slam waa manhi wey macna ama midka hore isagu bayna sajdataynka juluuska abaa loo fadhiistaa xadiiska saxiix muslimka ku yaalla macna ayib wuxuu yidhi in la rabaan malinay salaadan ayib iqcaau kalbin nazlat lbucraani wey midda yani sagaalaad yani shayga saddexaad sagaalaad ee la reebay waa nazlat lbucraan sida geel oo kale in loo fadhiisto waatan soo marnay marka aad sujuudda usii socoto gacmaha ha loor mari sooma dhihin qadim yadayka muxuuah idaa sajadta soomaayan qadim yadayka labada gacmood baad hormarinaysa labada gacmood haddaad hormariso waxaad khilaaftay sida geelu u fadhiisto haddaadse labada lugood lawyaha hormariso faqad nazalta nazlat albucraan sida geelu u fadhiistaad u fadhiisatay marka nahyi baa kusoo arooray bimacnaa in lawyaha la hormariyo waa qaabka geela u fadhiisto nahyi baana kusoo arooray saas maana ayib waxaa kaleeto uu ka dhigay toban ka dhigay iftiraashu sabc yani sida ay u fadhiistaan xayawaanaadka duurjoogtu siay ufadhiisato dugaagu sida ufadhiisto dugaagu sida u fadhiisto oo sida macnuu jeeda uu u goglado labada gacmood xadiidkeeda waa xadiidka cabdiraxmaan ibn shibli weeye shaahid buu leeyahay naha can nuqrati lghuraab waftiraashi sabc fi saxiixaynna waa ku yaala nabigu wuxu uri sal lay slam ictadiluu fi sujuud walaa yabsut axadukum diraacayhi inbisaata alkalbi sida eyga iyo yani dugaaga iyo ay u gogladaan labada jeeyahooda u gogladaan sidaasoo kale markaad sujuudaysaan gacmihiina ha u goglanin bimacnaa waxaa laga wadaa inaad meeshii gacmaha calaacashoodaa la rabay inaad dhulka dhigto markaad sujuudayso maxaa la diidan yahay inaad dhudhunkii oo dhan intaad dhulka dhigto aada goglato iftiraashu sabc waa saas iftiraashu sabc bimacnaa carurta yarkaa markay sujuudayaan iyo dad waaweyn ayago laftooda aan taqriiban aqoon darra u geynaysaa jir markuu sujuudsan yahay isaga dhaba macnaha saasuu u dhiganaya gacmihii yani dhudhunkii iyo gacantii oo dhan buu dhulka wada saaraya iftiraashu sabc way kaas lama ogola macnaa kala diidan yahay ayib waxaa kaloo inoogu daray lubsu muxaramin shay xidhashadiisu waa xaaraam tahay inaad xidhato salaada dhexdeeda iyada lama ogola sida xariirta o kale sooma xariirta xadiidkii cumar bn khataab baa kutusaya fi saxiixayn nahaa rasuululahi sal lay slam can ilxariiri ila haakada wa ashaara biisbicayhi alatii taliyaani libhaam nabigu sal lay slam cumar wuxuu ka warinayaa inuu yidhi rasuulku wuxuu reebay xariirta ilaa intaasoo kale mooye oo intee ah labada farood oo farta suulka ku xigta iyo ta kusii xigta murugsatada iyo fardhaxada labadaasoo kale qadar dhan oo marada ku jirta inaad xidhato mooyaane wixii ka siyaadsan oo xariir a nabigu ragga waa u diiday salawatu rabbi wasalam waa ka xarim marka mara xariira inaad xidhatood ku tukataay iyadana waa muxaram si ahaanteeday muxaram u tahay laakiin inaad ku tukatana markaad tukanaysana waa ka sii xag jirta culimada qaar baaba qaba salaadu inay burayso saas way macnaha ayib kan labiyo tobnaad wuxuu ka dhigay wa talafutu lcaynayni labada indhood milicsigooda fi rawaqaan rawaqaanka waa inagi soo marna sooma ruuxu inuu dhinacyo jalleeco dhinacyo fiiriyo dhinacyaha uu fiirinaya marka ishii indhihiisu inay xag iyo xagga milicsadaan inuu meelaha iska fiirfiiriyo waay meelaha iska milmilicsado iska daadaawado isagoo salaada ku jira taasi iyadana waa manhi xadiidka caaisha ayaa warinaysa saxiixaynku ku yaalla waxay leedahay sa'altu nabiya sal ly slm can ililtifaati fi salaa nebigaan weydiiyey milicsiga salaada dhexeeda la milicsana dhinacyaha la fiirinayo markaasaa nebigu wuxu uhi huwa alikhtilaasu yakhtalisuhu shaytaanu min salaati alcabdi waa dafid shaytaanku uu dafay addoonka salaadiisii uu wax ka dafay bimacnaa salaada khushuucdeedii iyo ajirkii laga heli lahaa buu dhaawacaya marka waa shaydaan daf shaydaan salaadkaadii dafay wey macanaa maxaa la doonayaa ruuxu inuusan dhinacyaha fiirinin kor fiirinin wax daadaawanin meeshaas uu ku sujuudayo inuu fiiriyo oo ilahay u khushuuca subxana wa tacala saas wey macanaha waladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucdaasi macnaha ay anfinaysaay oo munaafi u tahay macnaha ama wax yeelaysaa ayib man yafcal innahya almuxarama aatimun wuxuu ka wadaa beytka uu ugu dambaysiiyey waxyaalahaa la reebay ee aynu nidhi ma banaana oo salaada marka lagu jiro looga ogol ruuxa tukanaya wuxuu ku leeyahay dembi bay keenaan laakiin salaaddii ma burayso haddii intaa mid ka mida salaada dhexda aan ku sameeyo su-aashu waxay tahay salaaddii ma iga buraysa mise salaaddii waa jirtaa wuxuu ku leeyahay salaaddii way jirtaa laakiin ismi iyo dembi baa ku raacaya salaaddii waa asaxaysaa laakiin maca alismi dembina waad meesha waad ka qaadanaysaa wy maana ayib halkaa waxaa lagu xidhayaa haddii nahyiga shaygan la reebay nahyigani hadduu ku saabsan yahay shardi ka mida shuruudii salaada ama uu ku saabsan yahay rukni ka mid a arkaantii salaada hadduu ku saabsan yahay oo uu ruuxii la yimaado isagoo tukanaya salaaddii waa buraysa laakiin hadduu ku saabsan yahay waxaan shardigiina ahayn ruknina aan ahayn hadduu nahyigu ku tacalluqo marka waxay leeyihiin tasixu salaatu maca alimi saas maana saasa yidhahdaan lianna wixii rukni ku saabsan nahyigu hadduu rukni galo yaqtadi lfasaad rukni hadduu fasaadana salaadiisu ma buri hadduu shardi ku tacalluqa nahyiguna yaqtadi lfasaad shardiga hadduu burana salaadii waa buraysa laakiin labadaa wixii kasoo haray hadduu waajibaadka galo hadduu sunanka galo yani markaasi waxay noqonaysaa salaadii ma burayso laakiin de maadaama shay lagaa reebay aad gashay ismi iyo dembi baa ku raacaya salaadiis waa saxaysa maana ayib wuxuu yidhi haakum marka qaata oo hooya nawaahiye waxyaaba la reebay oo lisalaati salaada usugnaaday salaada dhexeeda macnaha ahaaday kuwaasoo tanakarat yani inkiroobay yani waxa weeyaan kuwaasoo nawaahidaasoo tanakarat inkirantay saas way maanaa tanakara shayu way idaa tagayara shaygu markuu isbedela la yidhahda tanakara lakin hadda wuxuu ka wadaa bimacnaa munkarowday munkar noqotay oo shareecadu diidda way maanaa sadlun weeye shayga koobaad in maro laysku duuduubo iyagoo gacmuhu gudaha ku jiraan oo hoos ku jiraan wa sablun iyo maradoo aanqowga laga hoosisiyo la jiido naqratu lghirbaani sida tukaha oo kaleeto in marka aad sujuudayso dhulka intaad wejiga ku dhafato kala soo boodo kafun wey reebid lishacrin tin la reebo hoos usoo dhacday oo dhulka timid uma kadibna thawbin mada la reebo iyaduna soo raaracsantay oo jidhkaaga kasoo raaracsantay oo dhulka timid markaad sujuudsantahay rafcunaa weye koru qaadideenna basaran arag aan kor u qaadno liaclaa xagga sare aan kor ugu qaadno gaayat lkhusraani khasaare midka ugu macnaha waxa weyaan ugu dambeeyo khasaare meeshii ugu dambeysay wey muxuu ka wadaa bimacnaa dee khatar bay ku gelin kartaa indhahagaaba la dafi gaaray sooma soo khasaar weyn ma ayib salaadaadina waxbay gaarhsanaysa wa famu weeye nawaahidii af oo yuqataa la daboolayo uma kadibna kashfu kafaydidaada weye caafiqan aada faydo garab iqcaau kalbin ey qaab fadhigii oo kale ufadhiisigii oo kale wey maana eyga qaab ufadhiisigiisoo kale inaad u fadhiisato wey naslatu lbucraani geela qaabka uu u dego dhulka ugu dego oo u arumto sidiisoo kale inaad u arumato way u fadhiisato ood macnaha allowyaha aada hormariso iyadoo la rabay inaad lugaha hormariso maxaa iyadoo la rabay inaad gacmaha hormariso markaad sujuudda u fadhiisanayso uma kadibna iftiraashu sabci yacni duurjoogta ama dugaagda dugaagta gacmo goglashadoodaoo kale wey leeyihiin afartooda labada hore waxaa la yidhahdaa jeenyaa la yidhahda labada dambana lugaa la yidhahda saas macana meesha inaga ay gacmuhu inoo yihiin baa iyaga waxay loo yidhaahdaa iyaga jeenyaa la dhaha labada hore saas macana marka iftiraashu sabci yacni dugaagga jeenye gogladkiisoo kale wey jeenyaha uu goglado adiguna jeeyihii dugaagga waxaa kugu jira gacmahaagaa ku jira gacmaha goglato wey maanaa saas wey ayib lubsu muxaramin shay la xaaraameeyey xidhashadiisa wey wa talafutu lcaynayni labada indhood milicsigooda wey fi rawaqaani dhinacyo eegidda dhexdeeda dhinacyaha adoo eegaya inaad aad milicsato labada indhood ay milicsadaan man yafcal ruuxii sameeya buuhi annahya wixii la reebay almuxarama ee la xaaraamay waa kuwaan hadda soo sheegnay wixii la mid eh ruuxii sameeyo salaada dhexdeeda ku sameeya aasimun waa dembiile halka horta dembi baa ka raacay laakiin salaadiisii ma burtay wey laakiin laguse noqoye tasixu way asaxaysaa salaatuhu salaadiisu bibayaanin cadayn sababteed bibayaanin cadayn sababteed yani cadayn la cadeeyey bay salaadiisu ku asaxaysaa maana waxay la mid tahay oo kaleeto waa yani cibaadaadka dhan baa lamid saas cibaadaadka oo dhan ba waxaa la yidhahda haddii nahyigu uu ku tacalluqo rukni ama shartina cibaadadu waa buraysa wax ka baxsan hadduu ku tacalluqana cibaadadii ma burayso saasay u kala qaadaan oo maalan hadday haweenaydu maalan maxram la-aan ay xajido maxram la-aan hadday xajido ma asaxaysa mise ma asaxaysa waa asaxaysa xajkii waa asaxaya laakin maclis limaada lianna waxa weeye maxramku ruknina ma aha sharti cibaadadii ay la buraysana maaha saas maana sharti ay cibaadadii la buraysana ma aha laakin waa manhi oo shareecadii baa diiday haddii la diidayna ismi baa ka ratimaya hadii la sameeyo saasoo kale way maana ayib uma aljamacatu wahiya waajibatun cala man kana da takliifi min dukraani ila lidii cudrin watucqadu cindana bimaqaali xaqin caqduha snaani khaطأu limaami ida jana biصalaatihi facalayhi laysa calayka ayu damaani dun nafli jaaza yaumu muftaridan ataa rusa الصufuufa wasawiha fardaani halkan wuxuu ka galay axkaamu ljamacati walimaama wada tukashada iyo imaamka salaadiisa imaamka waxaan ujeedaa iyo wada tukashada axkaamteeda markii la wada tukanayo iyo imaamka iyo axkaamta ku saabsan ayuu halka galay uma kadib uhi aljamacatu jamaacadii uma kadibna intaa marka aan kasoo hadalnay kadib aljamaacatu baa ahaatay salaadii jamaacada halkaa khabar iskaga dhig wahiya iyadu salaadii jamaacadu waajibatun waa waajib calaa man cid korkii bay waajib ku ahaatay kaana ahaaday dad takliifi takliif midu saaxiib yacni kalifid iyo mashaqayn iyo xilsaarid mid u saaxiiba oo min dukraanin lab ah halkaa dhadigii baa ku baxay ilaa liduu cudrin mid cudurdaaru saaxiiba mooye wa tucqadu waa la gunti cindanaa agtanada salaadii jamaacadu bimaqaali xaqin hadal xaq ah sababtii ayaa lagu gunti caqduhaa gunudkeeduna isnaani laba wey labay ku guntantaa khata'ulimaami imaamka gafkiisu idaa goortii janaa uu khalad galo bisalaatihi salaadiisa dhexdiisa markuu jinaaye iyo khalad ku galo fa calayhi korkiisay ahaatay laysa ma ahaanin calayka korkaaga ma ahaanin ma'muumkiiow ayu damaanin wax damaana adig korkaaga ma aha isagaa dembigu saaray ayib dun nafli midka sunnada u saaxiibkaee sunnada tukanayaay jaaza waxaa bannaan yaummu an yaumma inuu tujiyo muftaridan mid waajib tukanaya ataa waa yimid arrinkaas xadiidku ku yimid rusa isku dhaji asufuufa safafyaalka isku dhaji wasawiha sin fardaani waa laba waajibe labadaasina laba waajib waa salaadii jamaacada baa intaan soo sheegnay gadaashooda ah oo tan hadda uu inooga hadlayaa salaada jamaacada in la wada tukado oo masaajida lagu tukado oo masaajidka ruuxu uu salaada kusoo tukadayo wuxuu ina yidhi waa waajib yay waajib ku tahay calaa man kana da takliifi ciddii kalifid u saaxiib ah oo lab ah min dukraanin oo lab ah yacni ragga mukalafiinta wey ninku gooru mukalaf markuu qaangaadha sooma waa qangaadh waa muslim addoonna mehe waa xor waana lab inuu yahay markaasaa qalinkii xilku fuulayaa dadkan la soo sheegay ilaa lidii cudrin taasoo ay ku bixi doonaan kuwan aan sheegayn iyo kuwa kale ay ku bixi doonaan mooye halkaa marka wuxuu taqriirinayaa salaada jamaacadu asal ahaan in masaajida lala yimaado inay waajib tahay madhabkaana waxaa ku tegay alimaamu axmed caleyh raxmatullah waana riwaaya imaamu shaafici laga wariyo iyo qolo- iyo taa'ifo kale culimada ka mid adilo fara badan baa kusoo aroortay inay salaada jamaacadu waajib tahay ee ayna sunno mustaxab ahayn xadiiska kusoo rortay waxaa ka mid a xadiidka cabdullahi ibni cabbaas fi sunan ibni maaja oo saxiixa nebigu wuxu uhi sal lay slam man samica annida'a falam ya'tihi ruuxii aadaanka maqloon imaanin falaa salaata lahu ila min cudrin wax salaada ma leh ilaa cudur- cudurdaar mooye inuu ruux cudurdaar la yahay mooye ruux aadaanka maqlayo gurigiisa ku tukanaya ama hoteeladooda iskaga tukanaya ama meelaha mawlacyada ah ku tukanaya aadaankiina maqlaya salaadii uma jirta buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa inuu cudurdaar leeyahay mooye kuwa cudurdaarkana waa soo socda saas macana ayib waxaa kaloo macnaha kutusaya nebigu sal lay waslam waa kii yidhi waxaan damcay salaada in la aqimo oon tujiya idhaahdo oo kadibna anigii rag intaan kaxaysto aan kuwa guryaha ku tukanaya aan aado guryahooda inaan ku soo gubo dumarkiiyo carruurta haddaynan ahaan lahayna waaba ku gubi lahaa buu nebigu sal lay slam sunno laga tegay guryaha looma gubeen nebiguna sunno laga tegay umuusan hamiyeen in guryaha loo gubo waajib laga tegay baa lagu yaqaana iyo farab laga tegay saas man ninkii indhoolka ahaa ee nebiga u yimid ee yidhi nebi allow tog baa noo dhexeeya aniyo masaajidka mana imaan karo cid isoo kaxaysana ma leh ee gurigayga ma iskaga tukadaa nebigu sal alay wasalam markuu ka dhaqaaqay wuxuu ihi kale soo celiyey wuxuu ku yidhi aadaanka ma maqlaysa haa buu ihi aadaanka waa maqla aadaanka yeel buu ihi imow imow waa indhool waxagana male tog baana isagii masaajidka udhexeey haddii aan la ruqsan la siinin oo la dhihin gurigaaga iskaga tuko seebaad yani waxa wey loo odhanay ma waajib baa shay iska sunnaabaa intaasoo dhan loo soo kalifi laha maya lama soo kalif bitaxqiiq iyo daliilku sida uu ku cad yahay salaada jamaacadu waa waajib in masaajida lala yimaado oo ay raggu masaajida kusoo tukadaan macnaha ilaa lidii cudrin buu ina yidhi ruux cudurdaaru saaxiiba mooyaane oo cudurdaarku muxuu noqon karaa yani sida xadiiskan hadda inoo sheegay ila min cudrin soo xadiiska inoma dhihin ila lidii cudrin muxuu noqon karaa ruux xanuun la soo kici waayey oo kale maalan yani wax weeyaan maalan yani wax weeyaan adigu musaafirka socotada oo kaleeto dadkii shareecada cudurdaarka siisay maalan wuxuu la soo bixi waayey qabow daran oo kale wuxuu la soo bixi waayey maalan dhibic iyo roob buu la soo bixi waayey asalaatu fi rixaal bay markaa noqonaysaa ila lidii cudrin haddii cudurdaar uu jiro wujuubkii jamaacada ridaya markaasi wax weeyaan waa meeshaada ku tukan maana ayib masalada labaadi wuxuu ka hadlay salaada jamaacadu imise ruux bay ku guntantaa imise ruux markay isla tukadaan yaa ugu yaraan la dhihi karaa salaadii jamaacada ajirkeeda way helaya wuxuu yidhi laba ruux baa ugu yar hadday laba ruux ishelaan waa jamaaco hadday laba ruux ishelaan waa jamaaco laakiin waxaa meesha ku jira mar walba oo dadka isla tukanaya ay tiradoodu sii badan tahay waa ka sii ajir badan tahay salaatu rajuli maca arajul xadiidkii waa kutusay salaatu rajuli maca rajuli nin iyo nin kaloo wada tukaday salaadooda ayaa ka fadli badan hal ninoo tukooni u tukaday saddexduna waxay ka fadli badan yihiin labada wahaakada kulamaa zaada alcadad mar walboo tiradu badato sawaabkii ajirku waa ziyaadaya masaajid masaajid ka jamaaca badan yahay salaad ahaan bimacnaa waa ka ajir badan yahay saasa xadiiska nabiga kusugan salawatu rabbi wasalam amaa jamaacadu intay ku guntamaysaa haddii la dhaho waa laba ruux imaamka iyo hal ma'muuma intaa way macna waxaana kutusaya xadiidkii malik ibn xuwaydid fi saxiixi albukhaari uu nabigu yuri sal lla alay wasalam waliyaumakumaa akbarukumaa markaad socoto tihiin midkiin ha aadaamo ka idinku weynna ha idin tujiyo waa laba midna wuu aadaamayaa ka kalena wuu tujinaya wayna isku xidhanaya waa jamaaca markaas jamaacadu marka waxa weeyaan fi marka la yidhaahdo meelahan oo kale laga hadlayo marka la yidhahdo istilaaxa shaarica marka la yidhahdo aljamaacatu waa laba iyo wixii ka badan saas maana waa laba iyo wixii ka badan ayib kadib wuxuu ka hadlay salaadan la isku xidhan yahay haddii imaamku qalad galo adiga ma'muumkan wax ka- waxba kaasoo gaari maayo bimacnaa imaamkaagii baa wax ka khaldan yahay isagoo wayse qabin buu idin tujiyey isagoo janaabo qabuu dadkii tujiyey salaadiisii buu- yuu yuu ku ciyaaroo si wax ka noqdeen adiguse lama socotido waad ugu daba xidhanta ruux kumana tukanayaad moodaysa ma ogid xaalkiisa isaga ayaa xilku saaran yahay isagaana dembiga qaadaya ee adiga ma'muumkaan waxba salaadaada ka soo gaari maayo salaadaadu adiga waa kuu saxsan tahay macnaha ayib waxaana ismadhabkaa ku tegay imaamu shaafici caleyh raxmat ullah waxaana loo daliishanaya xadiidka saxiixa oo nabigu ur sal lay slam alimaamu daaminun imaamku waa damaanaya ah, xadiidka abu hurayra ee fi musnadi axmed iyo sunan tirmidi alimaamu daamin waa kan soo marnay almuadinu mu'taman walimaamu daamin samayna soo sheeg xadiidka waynu soo marnay ayib marka imaamku daamin weeye maxaa laga wada wixii khalad ee gala wuu damaanaya khaladka wuu damaan amaa ma'muumku isagu daamin ma ah adiga khaladka dhacaya imaamka ugu galay dhammaani mayse salaadaadana dhib ka soo gaari maayo addaana waxba ka ogeyn macna ayib kadib baa wuxuuna yidhi dunnafli jaaza yaumu muftaridan waxaa bannaan ruux sunno tukanaya intuu imaam noqdo mid waajib tukanayaayo inuu ku daba xidho mid waa laisla ogolyahay hadalkama taagna hadduu mid waajib tukanayo mid sunno tukanayaayo inuu ku daba xidhan karaayo taa hadalkama joogo laakiin midda laga muransanyaha waxa weeye kii sunnada tukanayay baa imaam ah kii waajibka tukanayay baa ku daba xidhanaya oo ma'muum ah salaaddu ma isugu xidhantaa halkaasay culimmadu ka doodeen qaarkood ka murmeen sawaabkiiyo sida saxiixa xadiisku tusayna waxa weye imaamu shaafici iyo keyrkii ay ku tageen in ay labadoodaba salaadoodu asixi karo oo ruux waajib tukanaya uu ku daba xidhan karo mid sunno tukanaya waxaana kutusaya xadiidkii bukhaari iyo muslim min xadiidkii mucaadi bnu jabal mucaadi bnu jabal nabiga sal lay slam ayuu salaada cishe la tukan jiray kadibna reerkiisu xaafadda ay degan yihiin buu imaan jiray fa yusallii bihim tilka asala masaajidkii xaafadan weli laga tukanin intuu yimaado buu salaadii nebiga uu la soo tukada cishada ahayd cishaha ahayd buu xaafadda masaajidkeeda tujin jiray asagu markaa maxay u tahay sunnay u tahay dadka ku taba tukanayana waajib u tahay ilaa markii dambe waa tii laga soo dacwan jiray soo garanaysaan ayib marka taasi waxa weeyaan ayadana taqriiban waa masalo raajix sidaa raajix waa sidaa u xoog badan laakiin khilaaf baa ku jira kadib wuxuu yidhi safafka ha laysku dhajiyo hana la simo waa laba waajib waay safka in l- yani la simo oo yani waxa weeyaan garbaha iyo cirbaha iyo laga simo kadibna laysku laysku dhajiyo laysuna dhaweeyo taasi waxa weeyaan waa laba waajib buu yidhi xadiidkeeda xadiis badan baa kusoo aroortay laakiin waxaa ka mid ah xadiidka nucmaan ibni bashiir fi saxiix albukhaari wamuslim nabigu wuxu uhi sal lay slm cibaad allah latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum addoommadii ilaahayow safafka waad simaysaan ama haddii kale ilaahay quluubtiinuu iskhilaafsiinaya quluubtiinaa la kala duwaya macnaa waa laisku kindiraya wey waxa ay ka dhalan karto in quluubtu isku dhacdo oo dadku kala jeedsadaan waa sufuufta lagu ciyaarayo marka waxaad garanaysaa inay waajib tahay sooma inay waajib tahay leanna waxa ka dhalanaya ayaad garanaysaa oo waxa ka dhalanaya dee dadkii inay isnacaan oo quluubtii kala jeedsato oo fitan iyo dhibaa ka imaan karaya macana ayib inuu arrintaasi ay waajib tahayna waxaa ku tegay imaam bukhaari iyo ibnu xasmi waxaana laga soo guuriyaa cumar ibnu khataab iyo cuthmaan ibnu cafaan iyo bilaal iyo anas iyo keyrkood oo culimadii iyo saxaabadii salafka ka mid ah ayaa laga soo guuriyaa in safka la simo iyo in laysku dhajiyo intuba inay waajib tahay maca laba farad inay yihiin uma kadibna aljamaacatu wey wa hiya iyadu waajibatun waajib weeye calaa man cid korkii bay waajib ku ahaatay kaana ahaaday dad takliifi mid kalifid u saaxiib ah mid kalifaad u saaxiib oo shaaricu kalifay oo xil saaray waa markuu qangaar yahay oo min dukraanin lab ah dumarka muxuu uga reebay dad takliifida wuxuu ka saarayaa caruurtii buu ka saaraya ilmihii buu ka saaraya oo carruurta markaan qaan gaadhin dee salaadii lafteedii baan waajib ku ahayn jamacada iskaba dhaaf min dukraanin markuu inaleeyahan wuxuu ka ixtiraazayaa oo ka saarayaa dumarkii dumarku inay iyagu masaajidka kusoo tukadaan laazim kuma ah bal waxaa u fadli badan guryahooda inay ku tukadaan baa u fadli badan hadday imaamka la soo tukadaan siday nebiga ula tukan jireenna salaadoodii waa asaxaysaa laakiin waajib weeye imaada iyaga la dhihi maayo ila lidii cudurin mid cudurdaar u saaxiiba mooyaane oo cudurdaarku dee waxbaan soo sheegnay bay noqon karayaan macna wa tucqadu waa la gunti salaadii jamaacada cindanaa agtanada bimaqaali xaqin odhaah xaq ah xaq odhaahdii sababteed ayaa lagu guntiyo dee nebiga sal lay slam xadiidka ka sugan wey caqduhaa guntankeeduna isnaani labo wey laba ruux bay ku guntantaa khata'u limaami imaamka gafkiisu idaa goortii janaa uu khalad galo bisalaatihi salaadiisa markuu jinaayo iyo khalad ka galo fa calayhi korkiisay ahaatay jinaayadaas khaladkaas isaga korkiisa wey laysa ma ahanin calayka korkaaga ayu damaani damaano damaano un yani ayu damaani damaano noocay dooni baa noqotay damaano noocay dooni adiga korkaaga fuuraysa oo khaladkaa galay wax kaa soo gaaraya ma jira wey maanaha dunnafli sunnada sunnaysiga midka uu saaxiibkee sunnaysanayahay jaaza waxaa bannaaniya ummu inuu imaam u noqdo oo uu tujiyo muftaridan mid waajib tukanay artaa waa yimid arrinkaasi oo xadiista nebigu ku yimid xadiiskii mucaadi oo had sheegin rusa waa rusa isku dhaji dheh waa amar rusa isku dhaji oo saf wey assufuufa safafyaalka wasawiha ekee oo sin fardaani humaa labadani waa rasu sufuufka iyo taswiyadoodu fardaani waa laba farad wey waa laba waajib wey macnaha ayib baabu fi ljumcati jumcadii ayuu baabu yahay wa axkaamuha iyo axkaamtooda jumcada iyo axkaamta kusoo arortay wljumcat alharaau fardan uujibat wlwaqtu waqt duhri ayru zamani khayru zamani iyo khubataani cala lmusaafiri lam tajib طiflin mariidin mar'atin cubdaani iyo kaljamacati fi cidaadi rijaaliha iyo rakcataani fadac maqaala lisaani bakir taطayab laa takhata musalliyan ansif lima qaala alkhatiibu wadaani in tajtamic wlciidu tuslix ruqsatan wlmustaxabu salaatuha yaaxaani laa sunnat min qabliha bal bacdaha duhran hadat in faata tasliimaani wuxuuna yidhi waljumcatu jumcadii algharaau ee dhalaalaysay ama bariirta lahayd iftiimaysa fardan xaal ay tahay ayaa uujibat la waajibiyey wlwaqtu waktigiina waa waqtiga jumcadee waqtu duhri duhurka waqtigiisii wey khayru zamaanin zamanka ugu khayr badan wa hiya iyadu khubataani waa laba khudbo lam tajib maynan waajibin cala almusaafiri musaafirka korkiisa kumayna waajibin tiflin ilmo yar korkii mayna ku waajibin mariidin mid xanuunsanaya korkiisa kumayna waajibin mar'atin haweenay korkeeda kuma waajibin cubdaani addoon korkii kuma waajibin kulligood waa mactuufaatun bilaa caaif waay yani wawlcadafkii baa laga goy hiya iyadu kaljamaacati salaada jamaacadoo kaley la mid tahay fii cidaadi rijaalihaa raggeeda tiradooda dhexdooda ragga tiradooda jamaaca salaaduljamaca ay kula mid tahay ragga ay ku guntamaysa way hiya salaada jumcadu rakcataani waa laba ragcadood ee fadac ka tag buu ku yidhi maqaala lisaani hadal waxaan u jeeda carab odhaahdii iska dah carab odhaahdii bimacnaa hadal un carabka laga yidhi oon xujo iyo daliil cuskanay adigu maxaad ku falaysa bakir buu ku yidhi kalah oo salaada u kalah jumcada tatayab isudgi laa takhata ha ka tillaabsanin musalliyan mid tukanayana ha ka tillaabsanin ansit dheg raarici limaa shay u dheg raarici oo dhagayso qaala uu yidhi alkhatiibu ka khudbaynaya uu yidhi hadalka khatiibkana dhegayso wadaani dhowow ha ka fogaanina u dhowow in tajtamica hadday kulanto jumcadii iyada iyo walciidu ciiddii hadday kulmaan oo maalin isugu yimaadaan tusbixi waxay ahaanaysaa jumcadii ruksatan ruksay ahaanaysaa marka ka tegideeda la idmi macna in laga tagaa markaa la idmay walmustaxabu sida sunnada ana salaatuha waa tukashadeeda wey sida mustaxabkee la jeclaysta shareecadu jeclaysato waa in la tukado yaa xaani kii noqonayayo kii ilaahay u noqonaye xaqa ka laabanayayo macno jeeda baatil ka noqonayo laa sunnatun sunna maynan ahaanin min qablihaa horteed jumcada horteeda sunna ma jirto bal iska dhaafay bacdaha gadaasheeda ayay sunna ahaatay uhran duhran ayay hadat ahaatay hadat waxay ahaatay duhran duhur bay ahaatay jumcadii in faata hadday tagaan oo ruuxa dhaafaan tasliimaani labadii salaama naqsi hadday dhaafaan salaadii labadii salaama naqsiba hadduu kasoo gaari waayo jumcada duur bay noqonaysaa wuu tukanayaa buu leeyahay macnaha ayib jumcada iyo axkaamteedii buu meeshan ka galay wuxuu ina yidhi waljumcatu algharaa waljumcatu algharaa ashay alagaru waxaa la yidhaha inta badan waa tilmaam faraska lagu tilmaamo wejigiisu markuu bariir leeyahay ama gabal leeyaho wejigu iftiimayo ayaa la yidhahdaa agar la yidhahda haraana waa mu'anaskii waay waa dhadigaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa marka oo la yidhaahdaa shayga waxyaabaha la midka ah ka baxsan oo wax la dheer oo macnaha waxa weeye yani fariidka ah baa waxaa la yidhaahdaa shay-un ama hadduu muanasi agar hadduu dhadig yahayna haraa baa la yidhahdaa saas macana marka waa ammaan uu jumcada ammaanayo ile maalinta jumcadu soomaalmaha toddobada iyada uguma fadli badno ha iyadaa ugu fadli badan saas daraaddeed baa algharaa saas macnaha uu ka wada way waajibtay buu yihi iyadoo farad ah inay farad tahay salaada jumcadu ayada hadal kama joogna waa bilaa khilaaf jamaacadan lagu muransanaayo culamada qaar ay lahaayeen waa sunna muakada laakiin tan jumcada iyada hadal hadal kama joogo maana ayib waktigeedana waa waktiga duhurka buu waktigii un duhurka la tukan jiray unbaa jumcadana la tukanaya ayib xadiidka waxaa kutusaya inay waktiga duhurka iyo waktiga jumcada isku mid yihiin salamat laqwac xadiidkiisa oo bukhaari iyo muslim wuxuu leeyahy kunaa nujamicu maca rasuli lah sal lay slm ida zaalat ishams waxaan jumcaysan jirnay on jumcada tukan jirnay nebiga sal lay slam la jirankiisa markay qoraxdu zuusho qoraxdu markay kala barka ay wax yar ka ay ka dhaqaaqdo oo ay xagga galbeedka wax yar u leexato ayaanu u durugto ayaanu jumcada tukan jirnay manaa culimada badankood iyo jamaahiirtoodu saasay qabaan in duhurka iyo jumcadu ay isku wakti yihiin laakiin imaamu axmed caleyh raxmatullah ayaa wuxuu baneeyey oo ogolaaday in salaada jumcada la tukan karo intaan la gaadhinba waktiga zawaalka qabla zawaal waa la tukan karaa buuri sidaana xadiid baa ku asaxay waana madhab sax ah qabla duhur jumcaha waa la tukan karaa waktigii duhurkana waa la tukan karaya xadiidka kutusaya macnahaasi waa xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi sahl bni sacdin asaacidi wuxuu yihi kunmaa kunaa naqiilu walaa nataqaddaa ila bacda aljumuca mana aanaan qayluushan jirin mana aanaan qadayn jirin ilaa jumcada kadib mooye waxaa kaloo kutusaya xadiidkii odhan jiray jumcada markaanu soo tukanno baanu waxaanu raacraaci jirnay hooskii hooskii geedaha iyo derbiyada oo weli soo bixin ka waran marka khadiibkii wuu khudbeeyey jumcadiina waa la tukaday waa la soo sunnaystay dadkii masaajidii bay ka soo dareereen derbiyadii iyo geedihiina weli hooskoodii ma soo bixin bimacnaa ilan hoos soo bixidiisa zawaalku ku xidhay macnaa halkaasaa marka laga qaadanayaa inay ahayd qabla zawaal imaam axmed caleyh raxmatullahi baana ku tagay waase masale khilaafiya qabla zawaalkaasi waa la isku haystaa laakiin waxaa la isla ogol yahay bacda zawaal waa ijmaac iyada oo duurka waktigiisa laakiin qabla zawal baa hadal ka jooga ayib kadib wuxuuna yidhi waa laba khudbo salaada jumcadu waa laba khudbo iyadana waa itifaaq xadiidka cabdullahi bn cumar baa kutusaya kana nabiyu sal lay slam yaktubu yowma aljumcati uma yajlisu uma yaquum nabigu sal lay slam maalinta jumcada wuu khudbayn jiray markaasuu fadhiisan jiray markaasuu haddana istaagi jiray buhaari muslim baa wariy labadaa khudbo waa waajib ayay macnaha culimadu u badan yihin dadka ay jumcadu aan lagu lahayn ayuu marka inoo sheego wuxuu leeyihi shan ruux ama shan qolo kuma waajibin socotada iyo musaafirka kuma waajibin musaafirka kuma waajibin waana sida culimada badankood ay qabaan waxaana kutusaya nabigu sal lay wasalam weligii isaga oo safar ah lama hayo oo uu salaad jumca tukaday weligii nabigaoo socoto ah oo salaad jumcada tukaday lama hayo xataa markuu maka joogay wuxuu tukan jiray duhur buu tukan jiray magaalada makuu joogaa maalmuu joogay oo uu sugahayay yacni xajka sugayay maalmihii dambe uu baxay muxuu ahaa uu camaasha xajka dhex galayna carafa isagoo joogay maalintii jumcada iyo carafaa isku soo hagaagtay nebigu duhur buu tukaday salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas daraaddeed ibnulqayim iyo keyrkii waxay leeyihiin lama hayo nebigoo safar galay weligii oo jumca tukaday isagoo socota halkaasi macnaha waxa weye laga qaadanaya hadiise laakiin dad tukanaya uu la soo kulmo uu la tukadayo salaadsi waa saxsi taa laga mahadlay ayib musaafirku waa kow ilmaha yarkaa isagana kuma waajibin ilmaha yarka ah kuma waajibin waxayna ku waajibin oo kaleeto ruuxa xanuunsanaya ee soo gaari waaya haweenayda dumarka kuma waajibin addoommadana kuma waajibin intaa waxaa kutusaya xadiidka abu daawuud min xadiidi طaariq ibni shihaab waa xadiis saxiixa wuxuu nabigu uri sl lay slam aljumcatu xaqun waajibun cala kulli muslimin fi jamaca jumcadu waajib weeye ruux kastoo muslim ah jamaaco dhexdeed ilaa arbacatan afar mooye afartee weye cabdin mamluuk imra'atan aw sabiy aw mariid afartaa inoo sheeg addoon la leeyahay iyo haweeney ama ilmo yar ama ruux xanuunsanaya mooye culimada badankoodna saasay qabaan ayib markaan leenahay musaafirka aan leenahay musaafir baan leenahay markaan leenahay musaafirka jumca kuma waajib waa inuu ruuxu socota yahay waa inuu ruuxu socoto yahay ama safarkiisii markaa jidkaba ha saarnaado ama meel yar intuu nasiino ugu yara degay markaa ha sii soconayo ama markaa noqosho safarkiisii baa dhammaaday oo noqosho u diyaarsan yahay ama wuu ka sii soconayaa wax yar buu meeshan ku yara furtay musaafir baa la yidhahda laakiin ruux meel soo degay oo guryo ka dhistay oo degan oo ku ilmo dhalay kaa musaafir lama yidhahdo waa qaxootiyadan qaxootiyadan ay wadaaddo la taagan yihiin oon musaafiriin baana dhowr iyo toban sano ilmihii ku dhashay baa malaha ku qaangaadhay meeshay guryo ku leeyihiin islaamahoodii bay ku qabaan meeshana dhul u noqotay markay ku noqdaan wadankii ay ka soo qaxeen markaasay hadda socoto yihiin oo safar yihin laakiin markay meeshan ay degan yimaadaan bay muqiimiin yihiin walghariib wadaadada dadka salaada u diidan jumcada inay ogaan markay soo gasho ramadaanku soo galo ma odhanayaan waad iska afuri kartaan soo ma maxaa loo baahnaa musaafirka salaada soonka markuu soo galo inuu iska afuri karo soo ma salaadihii ma odhanayaan musaafiriin baynu nahay laba laba ragcadood aynu tukanno soo ma afar ragcadood haddaad ka yarayso agtooda wax weya waxaa tahay waxba maa tukani war de musaafir baan ahay laba ragcadood ii ogolaada laguma ogola marka musaafir baan ahay axkaamtii musaafirka qaar baan dadka ku dabaqaya qaarna waa u diidahaya soo tanaaqud ma ah waa tanaaqud yani waxa weyaan niyat rujuuc baa la yidhahdaa jir way qabaan niyat rujuuc baan qababa kule war goobaad noqonaysa niyat rujuuc baan noqonaa meesha ku deganna dhulka ilahay baa iskale sooma waxaan xuduudahan isticmaarku uu sameeyey shareecada islaamka agteeda muctabarka maa sooma dhulkan haddaad degtay adigu waktigaad ku qaadan doonto ilahi baa og laakiin waa deganto reer baa kuu degan markaad ka guurtood meel kala degto musaafir baata intaad dhexda kusii jirto laakiin dhulkanna ilaahay baa leh adigana addoonkiisii baa tahay meeshanuu muddo kugu noolaystay reerkii baa kuu degan waa degan tahay ilmaad ku dhashay wabilahi tawfiiq muqiim baata musaafir xukunkiisa marna qaadan maysa saas way macana ayib waa lagooye marka wadaadadu ay dadka lagooynaya intaa markuu ka soo gudbay sheekh wuxuu noo sheegay hiya kaljamaacati fi cidaadi rijaaliha salaada jumcadu imisa ruux bay ku guntantaa oo imisa ruux markii la helo baa jamaaca la oogi karaa halkan wuxuu ina yidhi salaada jumcadu baan dhihi laha salaada jumcadu iyo salaada jamaacadu isku tiray ku guntamaan salaatii jamaacada maxaynu soo marnay laba ruux soo ma tanna waa sidoo kale laba ruux haddii la helo salaadii jumcadu way guntamaysaa midna wuu khudbaynayaa midna wuu aadaamayaa markuu aadamana wuu dhagaysanaya khudbadiisa markuu khudbeeyana way wada tukanaya wabilahi tawfiiq shuruudan faraha badan ee ay dejiyeen fuqahada qaarkood kutubta ku qoreen waxay noqotay shay maanica oo xaajis ah oo wuu yani ilaahay subxaana watacaala cibaadadii uu addoommadiisa u jidayey xaajis ku noqotay oo dadkii ka hor istaagtay in badanoo iyadan ka midana wax daliiloo sugan male waxaa ka mid a waxyaal aan daliil sugan lahayn afartan nin oo qaangaadh ah oo degan magaalada in la helo mooye jumca lama waajibayso laa daliila calayha adilada ku soo arortay axaadiista ku soo arortay kulligeed waa wada daciif bishahaadati culamaai shaaficiya culimadii shaaficiyada laftooda ka markhaat kacay muxadisiinta ah wax xadiida ku asaxa malahayli ninkii u baahan inuu ka dhergo ha akriyo kitaabka la yidhaahdo alxaawi lilfataawa oo uu leeyahay alimaam asiyuuti caleyh raxmat ullah maqaal dheer oo wuxuu ka qoray waa risaalo mustaqil ah oo uu ka qoray axaadiista ku soo aroortay jumcada jumcada tirada ay ku guntanto axaadiistii buu dabagalay wuxuuna xaqiijiyey hal xadiid oo ku asaxay inuusan jirin afartanka saas wey maana maalikiyadu waxay qabaan waa sheekh yani waxa wey waxay qabaan laba iyo toban nin bay qabaan iyaguna ayaguna waxay deliishanayaan xadiiskii nabiga sal ly wasalam yani waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha soo maay nebigu isagoo mimbarka taagan baa markay safartii soo gashay saxaabadu kay ka kala tageen labiiyo toban nin baa kusoo haray xadiisku waa sugay laakiin labiiyo toban baa kusoo haray hadday toban kusoo hari lahaayeen inuu nebigu mimbarka kasoo degi lahayd salaadu guri lahayd yaahaya ila labiiyo tobanku sidooda isaga soo hadheen sooma waajibun cala kulli muslimin fi jamaaca fi jamaaca jamaacana maxaa la yidhahdaa aqalu ljamaacati inaani wa sharcan saas maana sidaas meeshan oo kale marka la marayo laba u yar laba haddii la helo waa jamaaca wey macana wabitaali jumcadii way guntamaysaa saas wey macana ayib sidaana waxaa ku tegay inay laba iyo wixii kaba laba ku guntamayso waxaa ku tegay ibrahim nakaci waa taabici iyo keyrkii waxaana rajaxay imaamu shawkani caleyh raxmatullah iyo keyrkooda maana culamada culamadan baa qabta maana ayib labada markuu cadadkii inoo xaqiijiyey ayuu wuxuu ka hadlay kadibna waa imise ragcadood salaada jumcadu waa laba ragcadood buu ina yidhi taa iyada hadal kama joogo waxaana kutusaya xadiidka cumar bn khadaab cinda anasai walmaaja biisnaadin saxiix salaatu safari rakcataani wa salaatu ladxa rakcataani wa salaatu lfitri rakcataani wa salaatu ljumucati rakcataani tamaamun hayru qasrin cala lisaani muxamedin sal lay slam salaada ruuxa safarkaa salaadiisa waa laba ragcadood salaada barqinkuna waa laba ragcadood salaada ciidda fitriguna waa laba ragcadood salaada jumcaduna waa laba ragcadood dhammaantood way dhammaystiran yihiin waxba kama dhimana waxba ma dhimana salaad la dhimay maaha saasay ku dhamaystiran ayib iyo nabiga sal lay slam ficilkiisa iyo xadiis fara badan baa kutusay wuxuu markaa kadib ka hadlay ruuxa khudba aadaya jumcada aadaya maxaa looga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay bakir kala xilli horata xadiis badan baa kutusaysa ruuxa wakti hore tegay sidii isagoo neef geela gawracay oo kale sadiis garamaysaan kii wax ka dambeeyey neef lo-ah wahaakada xadiis saasaa kutusaysa horay u tag marka tadayab is-udgi a qabiiska waa inaga kaso hadlay sooma qabiisiga inaga waa kaso hadlay qabiisadii waajib aan kusoo darnay laakin tadayab is-udgi oo cadar iyo bafun xataa wax kale hadaad weydo midka dumarkaaga islaantaada kiisa iskeeda isticmaal ayib haddaad masaajka timaadana laa takhata musalliyan ruux dukanahayo fadhiyo kaa soo horreeya haka tilaabsanin haka tilaabsanin meeshii banaanaata fadhiso inaad soo tiltilaabsato dadka qoortooda kasoo tilaabsato dhibto oo meel horeo banaan timaadaay waxay dhaawici doontaa ajirkaad ka heli lahayd jumcada ayib waxaa kaleeto lagaaga baahanya khatiibku markuu khudbaynayo inaad u dhag raariciso dhegeysato waxba isku mashquulin waman masa alxasaa faqad laqaw hadaabaad faraca ku ciyaarto ama tusbaxa ku ciyaarto qaar baa tusbaxa saa u rogahaya saad baashi khudbadii oo la wado ama waxa quruurx intaad qaadato aad taataabato ama jidhkaagaba aad ka badan weydo ood ku ciyaartahay yani jumco malihid waay waxaa la doonayaa inaad aad istaan bay gashaan la rabaa halkaa dhagtaaduna inay khatiibka la jirto dhaqdhaqaaqkaloo dhan aad joojiso saas xataa hadaad aragto mid sheekaynayo hadlaayo war jooji hadhin marka oo kale xataa munkar haddaad aragto munkarka ha ka hadla saas salaad adoo ku jiroo kale waay sagaad nin ku jira mana hadlo mana sheekeeyo mana ciyaaro waxaa la doonayaa uun khudbadaas inaad la socoto khatiibku hadduu aamuso waad iska hadli kartaa mushkila male mimbarka marka ugu horreysa uu soo fuuray intuusan khudbada bilaabin waad iska hadli kartaa iska dhaqdhaqaaqi kartaa leanna khudbada lama bilaabinba markii labada fadhi udhexeeya labada khudbo udhexaysa uu fadhiistana ayana intaa uu fadhiyo waad iska hadli kartaa leanna khudbada ma socotoba wahaakada laakiin marba hadduu hadalkiisii khudbadiisu socoto ansit dhag raarici markaas dhagta dhib oo macnaa waxa weyaan waxaan rabaa inaad isaga dhegaysato ayib masale kaluu inooga hadlay oo ah hadday isku soo hagaagaan jumcada iyo ciiddu hadday isku soo hagaagaan oo maalin ciida iyo jum jumca ay noqoto maalin jumca hadday ciiddii noqoto salaad ciid oo laysu tagana waa jirta jumcadana in laysu yimaado la khudbeeyay ahayd labadoodii mid baa lagu kaaftoomi karaa labadoodii mid baa lagu kaaftoomi karaa oo ciiddii waktigeedii inta la tukado oo imaamku khudbeeyo baa la kala tegaya maalintaasi jumcadii ruksay noqotay ruqsa wey waa laga tegi karaa wey maanaa sida wanaagsanse waa in la tukada buu yidhi yaa xaani ninkii noqonayayo inaad tukataa fiican xadiidkeena waxa ku waxa weeyaan iyadana xadiidka kutusaya waa xadiidka abu daawuud uu soo saaray min xadiidka abi hurayra shawaahidna uu leeyahy nebigu wuxu uhi sal lay slam qad ijtamaca fii yawmikum hada ciidaan maalin ciid iyo ay jumca isa soo gashay beh nebigu wuxuu yihi maanta laba ciidood baa idiin soo galay faman shaaa ajza'ahu min aljumca min aljumuca ruuxii raba wuxuu ku kaaftoomi karaa uun yani ciiddii oo waxay ka gudaysaa oo kaga filan tahay jumcadii wa inaa mujamicuuna bu nabi sal lay slam annaguse waan jumcaysanayna annagu waan jumcaysanaynaa ciiddiina waa tukanay waana jumcaysanaynaa laakiin ruuxii raba inuu ku kaaftoomo ciidda ku kaaftoomo salaadeeda iyo khudbadeeda oo uusan usoo noqonin jumcada wuu heli karaa buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu aleyh xukunkaasi waxaa ku tegay alimaamu axmed caley raxmatullah iyo jamaca min alculamaa ayib maxaa laga wadaa waay maxaa laga wadaa garanay inay jumcadii ruqso tahay isu imaadkeedii oo isu imaadkii la yska cafi laakiin jumcadii sida ay u dhacday wax damboo lala imaanayo ma jira miyaa ilaa casarka oo salaad duhurna la tukan maayo wax salaadana lala imaan maayo casar unbaa la sugi miya sidaasi waxaa ku tegay culimada salafka qaar ka mid cabdullahi ibnu zubayr cataa ibn abi rabax oo taabici cabdullahi ibnu zubayr waa saxaabi arrintaa cabdullahi ibnu cabaas markii la soo gaarsiiyeyna wuxuu yihi asaaba sunna laakiin sunnatu cumar buu ka wada sida xadiiska marka la dabagalo uu kutusay ayib halkaa marka fuqahadii salafka qaar ka mid a halkaa maray casar waxaan ahayn la tukan maayo laakiin meesha latiifa ku jirta in la fahmo cabdullahi ibnu zubayr oo asal u ah masaladan marka xadiiskiisa la fiiriyo kaannahu waxaad moodaa inuu intuu yani salaadii ama wayba tahayba ficlan salaadii ciidda intuu dib dhigay oo xilliga qoraxdu ay kululaato u gaadhsiiyey waana xilligaan soo sheegnay hadda in salaada jumcadana la tukan karo sooma halkaa markuu gaadhsiiyey buu labadii jamciyey labadii buu jamciyey bimacnaa waxa wy laba ragcadood oo wuxuu tujiyey dadka khudba leh sooma labadaasaa marka waktigii jumcadana waa ku aadan yihiin waktigii ciiddana waa ku aadan yihiin sooma marka laba salaadoodoo uu hal salaad ka dhigo jamciye oo kaleeto baa laga fahmaya riwaayaadka asarka cabdullahi ibnu zubayr radi allahu canhu waxaana laga heli karaya masalan yani musanafaadka musanaf cabdirazaq iyo sidoo kaleeto ibnu mundir kitaabkiisa ashraafka isagana wuu ku keenay riwaayaadka macnaa waxa weeyaan atarkaas culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan in salaada jumcadu hadday dhacdo oo ruqso looga tago macnaheedu aynan ahayn salaadba lama tukanaye duhur baa bedelkeeda la tukanaya saasay u badan yihiin culimmadu waana sida sawaabkaa sidaasaa xoog badan inaan salaada duhurka laga tegayn ee waxa la iska ruqseeyey waa ijtimaacii iyo isimaadkii wa amaa salaad duhur in la tukado iyadoo layskama ruqsaynin caadatanna waxaa lagu yaqaanaa yani waxa way sharciga laga yaqaanaa oo markii tatabuc lagu samey istiqraa hadday jumca dhacdo duhur baa bedelkeeda gala saas maa hadday jumca dhacdo duhur baa bedelkeeda gala markhaatigeeda waxa wey ruuxu markuu safro soomaynaan dhihin jumco laguma leh maxaa lagu yeelanaya marka duhur baa lagu yeelanaya itifaaq bay soo gurinaya culimo badan inuu duhurku inay jumcadu bedel ka tahay duhurkii wabittaali haddii duhurku meesha ka baxo liruqsatin aw liidni ma jumcadii baa meesha soo gelaysa waana sida ay badaan qabaan culimada jamaahiirtoodu salafan wa khalafan sidaasay qabaan saasaan maxaad moodaa inay xoog badan tahay masalada baxdi baa jira dee inoo saalix maayo hadda inaynu ka hadalno laakiin baxdi baan ka sameeyey maalmo dhaweyd xooga hadal ka jirjir ayib wuxuuna yidhi kadib walmustaxabu salaatuha salaadii jumco waa ruqso laakiin sida fiican waa in la tukado maxaa kutusaya in la tukado inay tahay fiican tahay nebiga wuxuu ihi wainaa mujamicuun annagu waan jumcaysanayna bu nabig ur sal lay slam marka yani saddex xalo inaad jumcadii tukato waa sida fadliga badan inaadan tukaninoo duhur tukato waa sida ixtiyaadku ku jiro inaad labadiiba ka tagto ilaa casarka aada iska seexato hadal baa ku jiroo lagaaga hadhi maayo ruuxuna diintiisa inuu ixtiyaadka qaataa fiican inuu ixtiyaadka aad qaadataa fiican haddaad jumca tukatana bilitifaaq bilitifaaq hadal kama joogo salaadaadaas haddaad duhur tukadana cinda aljamaahiir asabta haddaad se duhurkii ka tagtood casar uu sugto waxa weeyaan calaa ra'yi bacdi ahli lcilmi waa lagu haystaa meeshii lagu haysan lahaa marka intaad ka tagto meeshii aan lagu haysanin soo ixtiyaadku meeshuu ku jira aadama saas ma ruux diintiisa lexjec loo hayso saa inu yaraa fiican laakiin inaad meel walba iska derderto ma fiicna meel walba khatari ku jirta inaad derdertahay ma ay fiicna saas macnaha ayib kadib wuxuuna yidhi laa sunnatan laa sunnatun min qabliha bal bacdaha sunno ka horaysa ma jirto salaada jumcada bal sunnadu waa ka dambaysa meeshaasi wax way wuxuu iyadana ku ikinayaa waxa la yidhaahdo yacni alsunnatu alqabliya liljumuca jumcadu sunno ka horaysa ma leedahay laba ragcadood oo markii la aadaamo inta la istaaga la tukado maya laakiin waxay leedahay jumcadu sunno ka dambaysay leedahay raatibo dambay leedahay waa ka dambaysa kama fi saxiixi muslim nabigu wuxu uri sal ly slam man kana minkum musalliyan bacda aljumucati falyusalli arbacan ruuxiinii raba inuu jumcada gadaasheeda tukado afar ha tukada buu nabi sal lay slm jumcada gadaasheeda marka afar ragcadood baa sunna oo la tukada amaa ragcado ka horeeya salaada jumcada oo loo istaago sunnaa ma jiraan waa bidco waxaad sameeli kartaa markaad masaajidka soo gasho oo jumca u socotay inaad salaado sunnaa iska tukato fasallaa maa kutiba lahu xadiiska waa kutusay ruuxii masaajidka yimaada fasallaa maa kutiba lahu waad iska tukan kartaa salaadaha aad tukanayso masaajidka markaad soo gashay raatiba maaha sooma laakiin markii salaadii jumcada loo aadaamo khatiibku uu mimbarka fuulo marka waad salaadii waad joojinaysa waa meeshii raatibadu geli lahayd sooma halkaa salaadi kuma jirto inta ka horraysa adiga waxaa doonta tuko waa kuu furanta laakiin markii la aadaamo salaad raatiba oo salaada jumcada lagu horumarinayo loo istaagayo ma jiro masaajida qaarkood waad ku arkaysaa sooma masaajid badan baad ku arkaysaa in markaba la istaagayo dadku laba ragcadooda degdega ka tuurayaan ma jiro waxaas wax jirama nabi maxamed kama sugnay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib kadib wuxuuna yidhi oo masale kale lagu hadlo wuxuu yidhi haddii ruuxii uu soo gaari waayo salaadii jumcada imaamka soo haleeli waayo oo labadii salaamo naqsi xataa uu ka soo gaari waayo imaamkii oo salaada ka baxay uu yimaado muxuu tukanayaa waay wuxuu tukanayaa duhur buu tukanayaa khilaaf daciifa ku jira oo shaad ah khilaaf shaad oo daciifa ku jira ruuxii salaada jumcadu ay dhaaftay inuu duhur tukanayo waa sida jamaahiirtu qabto silafan wa khalafan bal cabdullahi ibni cumar iyo cabdulahi ibn cabdullahi ibni cumar iyo cabdullahi ibni mascuud iyo keyrkooda min asaxaaba ka asaxday ninka la yidhaahdo ibni xasmina wuxuu leeyahay cid saxaabada ka mida oo khilaafsan lama oga buu leeyahay marka duhur buu tukanaya waana masalada hadda sheegayna wy maana inuu duhur jumcadu inay duhurka bedel ka tahay waxyaala meelaha kutusay ka mid ayib wa hadduu soo gaari waayo w salaadii jumcada imaamka lasoo ka soo gaari waayo ka soo gaari la-aantu xagee markuu yani waxa weeye uu kaga xidho ayaa la dhihi karaa kamuusan soo gaadhin ama uu ka soo gaadhin mid horta waa laisla ogolyahay haddii salaamo naqsigii oo dhaafay uu yimaado salaaddii oo laga baxay kaasi ma soo gaadhin mise ma soo gaadhin ma soo gaadhin horta kaa meel dhig afar ragcadood buu horta kaasi tukan oo duhur ah salaaddii markii rukuucda laga toosay kadib ayuu imaamkii soo gaadhay imaamkiiba sujuudihii ku jira ama atixiyaadkii ku jira weli aan salaamo naqsanin laakiin rukuucdii uusan kusoo gaadhin ayuu soo gaadhay taana waa xaalad kale xaaladda iyada ah culimada badankood waxay qabaan ayadana maadaama ragcad buuxda uusan kusoo gaadhin salaadii jumcadu muusan soo gaadhin ee waa inuu duhur tukado saasay u badan yihin hadduu soo gaadho rukuucda kusoo gaadho ragcaddii labaad rukuucdeeda hadduu kusoo gaadho oo ragcad uu la tukado marka waxaanu leenahay wuu soo gaadhaye ragcaddii labaad oo dib ha kaga daro saxaa xaalay noqonayaan sidaas ayana loo badanya laakiin kulli khilaaf baa ku jira xataa hadduu rukuucda kusoo gaadho khilaaf baa ku jira oo culimada qaar baa waxay qabaan hadduusa khudbadiiba kasoo qaybgelinba salaadii jumcada ma uusan soo gaadhin khilaafba halkaaba ku dhigama masalada marka waa masalo war badan oo khilaaf badane laakiin wadaadku hadda isagu wuxuu rajaxay isagu wuxuu rajaxayaa labada salaamo naqsiba ka hor hadduu soo gaadho atixiyaadka ha ku soo gaadho sujuudda ha ku soo gaadho intuu salaamo naqsaninba hadduu soo gaadho salaaddii wuu soo gaadhay eh labada labadii ragcadood ee jumcada un dib ha kala yimaado ra'yigaasuu isagu wadaadku marayaa ra'yigaana waxaa ku tegay nakaci oo taabiciintii ka mid a alxakam ibnu cutayba xamaad ibni abi sulaymaan sheekhii abi xaniifa iyo alimaam abu xaniifa laftiisa waxaana u nusreeyey madhabkaas ibnu xasmi fi kitaabihi almuxalla adiga waka masaladu marka istidlaalaad bay leedahayo qolaba waxbay deliishanayaan hadda ma sii geli kareen ayb wuxuuna yidhi marka waljumcatu jumcadii alqaraau ee iftiimaysay qardhalaalaysay ee maalmaha kaleeta ka fadli badnay fardan xaal ay tahay baa uujibad la waajibiyey wlwaqtu waqtigii waqtu duhri duhurka waqtigiisa way hayra khayru zamanin zamanka ugu khayr badan wey hiya iyadu khubataani waa laba khubo laba khudbo wey lam tajib maynan waajibin jumcadii cala lmusaafiri ruuxa socotada korkiisa kuma waajibin iflin wa iflin ilma yar korkiisana kuma waajibin mariidin wa calaa mariidin mariid korkiina kuma waajibin ruux xanuunsanay mar'atin wa mar'atin haweeney korkeedna kuma waajibin cubdaanin wa cubdaanin addoon korkiina kuma waajibin addoon hiya iyadu kaljamaacati waa jamaacadoo kaleeto salaada jamaacadoo kale weye fii cidaadi rijaaliha raggeeda tiradooda dhexdooda wajushabax dhankay iskaga mid yihiin waa ragga ay ku guntamayaan tiradooda waa iskaga mid oo waa laba iyo laba umaymaa iyo wixii ka badan hiya iyadu ragcataani waa laba ragcadood ee fadac ka tag maqaala lisaani carab hadalkii ka tag carab odhaahdi yani waxa weye carabkaagaa yidhi afkaad ka tidhi wa afkaad ka tidhi haddii lagu yidhaahdo daba hadal lagama yidhaahdee maxaa laga wadaa bimacnaa waxba kama jiro wa sooma marka maqaala lisaani saasuu ka wada war aan waxba ka jiroonan daliil cuskanayn haba isku lugoynan iskaga tagda maana bakir kallah buu ku yidhi oo u kallah tatayab yani isudgi laa takhata ha ka tilaabsanin musalliyan mid tukanaya ha ka tilaabsanin ansit dheg raarici oo dhegayso limaa shayga qaala uu yidhi alkhaiibu khaiibku uu yidhi wadaani dhawow u dhawow macna haddaaba jaanis helayso halkaa damba lama fadhiistee safafka horaa la galaa ilan safafka horaa fadhi badan sooma wadaani dhawow imaamka u dhawow waa haddii aad soo hormarta wa in tajtamica hadday kulanto jumcadii iyada iyo walciidu ciiddii hadday kulmaan tusbixu waxay ahaanaysaa ruksatan ruksay ahaanaysa ka tegitaankeedu marka ruksu ahaanaya ijtimaac iyo isu imaadkii baa laga tegayaa waana madhabka imaam axmed qobokaawe imaam axmed ha laga tago ma qabo salaada jumcada iyo duurkii baa laga tago ma qabo laakiin wuxuu qabaa ijtimaacaa laga tegi karaa isu imaadkii jumcada laga tegaya laakiin duur baa la tukanayaa buu qaba isaga imaam shaafici iyo maalik iyo dhammaantood walmustaxabu sida la sunneeyeyna salaatuhaa waa tukashadooda jumcadii in la tukado wey xataa ciidi ciidi intaad tukato haddana jumcadii inaad usoo noqoto ood tukato wey yaa xaani xaanidu waxa wey waxaan u malaynayaa in laga keenay min qawlihim yani waxaa laga keenay xana alcawdu xana alcuudu dheh xana alcawdu wagayruhu idaa yani insanaa walay yani shaygu markuu laabmo ayaa la yidhahdaa xana ismigiisa faacil baa xaani ku yimaada waxaana laga wadaa yaaxaani kii laabmayey kii laabmayey ee khaladka ka laabmayey ee wanaagga u laabmayeyow u noqonayow saa inay taan filaya ayib laa sunnatun sunno min qablihaa horteeda ma ahani jumcada horteeda ma ahani bal iskaba dhaafay bacdahaa sunnada gadaasheeda waxaan u jeeda jumcada gadaasheeday sunnadu ahaatay jumcada gadaasheedaa la tukadaa horteeda sunna kuma jirto duhran duhur ayay hadad ahaatay jumcadii duhur bay isu bedelaysaa oo ahaanaysaa waa goorma infaata hadday tagaan tasliimaani laba salaamo naqsi hadday dhaafaan ruuxii oo labada salaamo naqsiya imaamka hadduu soo gaari waayo oo imaamku ka hor salaamo naqsado markaasi duhur bay noqonayaan laakiin salaamo naqsiga wixii ka horeeya hadduu ku soo gaadho laba ragcadood buu tukanayaa oo jumcadii asaasuu ka wada waan madhabkaan soo sheegna culamada qaarkood baa qaba laakiin badankood way khilaafsan yihiin hada wabilahi tawfiiq wa sal llahuma wa sallam ala nabiyina muxamedin wala ali w saxbi slm